الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصحبه وسلم وبعد أولا علماء الدينك odayaasha dhaqanka ururka haweenka dhallinyarada ka soo qaybgalayaasha bahda saxaafadda maamulka qaybihiisa kala duwan saraakiisha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib wixii wacdi ahaa sheekhaana wacdiye allah nagu anfaco annagana kuwii qaata allah naga dhigo wacdiga markii dadka la iswacdinahayo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leey wataciyaha udunu waaciya waxaad wacdisaa dheg waansamayso wacdiga marka kuwii qaata allah naga dhigo oo ku intifaaco waa baraarujin wacdiga wuxuu la mid yahay faynuusta hadda leerar iyo waxyaabana la isticmaalaayo waagi hore faynuusta la shidan jira haweenka marka faynuusta habeenka la shido galabku way diyaariyaan deeb iyo waxaasaa lagu tirtiraa waa la nadiifiyaa laakiin haddii ayadoo xalasay ahayd haddana ay caawa shido ayadoo waxba ma ifinayso waxaa weeye marka wacdiga sidaa weeye qalbiguu sifeeyaa wacdiga qalbiguu sifeeyaa marka kuwa qaata allah naga dhigo intaa kadib maanta waxaan isugu imaanay hadda meeshaan aan joogno meel ka mid ah oo hoolkan ah saaad ogsoontihiinba waxay ayd mashaariicdii laba kun toban iyo lixda way noo qabsoontay meelo badan oo mashaariicdan ay ka mid tahay yaa noo soo qabsoomay isbitaalka weynaa ee degmada social hoolkan xafiisyadii degmada oroteshinkii waddooyinkii oo hadda socdo stadiumkii togi weynaa ee kurmaan yaa noo soo qabsooma eelaboorkana hadda wuu socdaa shaqadiisi way socotaa waa mashaariicdii la brobosal gareeyey hawshooda laba kun toban iyo lixda waxaa jiray kuwo marka laba kun toban iyo toddobadii brobosalkoodii uu baxay oo wejigii labaad ahaa oo hadda la rabo laba kun toban iyo siddeedda inay la bilowdaan hadduu ilaah yidhaahdo oo naga xigto saddex beri saddex beri ay naga xigto in marka ay gebagabadii laba kun toban iyo toddobadana furmaan laba kun toban iyo siddeeddan hadduu ilaah yidhaahdo lagu intifaaco intifaacoodii uu socdo yaa la doonayaa cid ilaahay uu gaarsiiyo waxaa weeye saad ogsoontihiinba cabdi aadan allah u naxariisto mashaariicda ayadaa dadkii brobosalkooda ugu xoogga badnaa oo hindisaa iska lahaa buu ahaa habeen horuu geeriyooday allah u naxariisto qof walba marka uu dhimanayaa ninkii dadka ugu shaqada badnaa buu ahaayo habeenii maalin taagnaayo meel walba markii shaqada laga qabanayay taagnaa isagoo voluntary ku shaqaynayay wax mushaar aanan ku qaadanayn intiinaan marka hadda waxaan rabnaa anu isugu ken yeernay mashaariicda ayadahayd oo hadda furmayso waxaa ka mid a wejigan labaad toggan weyn ee waddada saakow ay ka goyso in loo sameeyo buunto buunta jiif ah buunta jiif ah oo hadday xataa biyo socdaan ay baabuurta iyo dadka ay mari karaan oy dhiiqo hoos ka qabsanaynin maadaama buundo weyn ay ku fiicnaan lahayd waa loo heli waaye laakiin injineeradii wixii markay isku celceliyeen buundo buundo jiifoo saan oo kalea in loo sameeyo biyihiina ay dul maraan gaadiidkiina uu dul maro ooy dhiiqo qabsanin taasaa kow ka ah waxaa laba ah biyo xireenkii kore ee magaalada kor marhayay oo biyihii baygan gaduudan ka soo rogmi jiray in loo sameeyo biyo xireen arjinii hore oo samaysnaayo dowladda la soo celiyo oo beeraha iyo magaalada meel iska gasho ahaa buullaysaan korkeeda iyo ilaa halkaasoo dhan oo lagu daro webiga lagu daro waa wejiga labaad wejiga saddexaad waxaa weeye ceelbiyood asagana la samayn doono oo si nidaamsan oo casriyaysan loo samayn doono hadduu ilaah yidhaahdo si bulshada ay biyo wanaagsan oo nadiifa ay u helaan wejiga afraad waxaa weeye nadaafadda oo loo samayn doono ayana godad magaalada geesaheeda ah qashinka la aruurin doono hadduu ilaa yidhaahdo duurkaasna lagu soo gubi doono maxaa yeelay annadaafatu shadruliimaan buu leh rasuulka sal alla alay wasalam nadaafadda waa iimaanka barkiisa wey adiga subaxi haddaad waaga markuu beriyo aadan is soo nadaamin ood wejigaada soo dhaqanin dadkii baa waxaad la soo fadhiisanaysaa indha dhalxan le iyo waxyaabahaasad la soo fadhiisanaysaa war waxaan iska qaadiyo maanta dhan qofkaad ag fadhiisataba waxaan iska bi'i buu kugu hayn laakiin haddaad soo nadaamiso adoo nadaamsan baad soconaysaa waxaa weeye marka nadaafadda waa guriga nebigu qof walba gurigiisa saal raba inuu hagaajiso soomo haddana waa guryahan way naga wada dhexeeyaan iyo magaaladii iyo ganacsigii iyo wixii iyo luuqyadii meeshii la marahay luuluuq waxaad arkaysaa qashinka ku daadsan dad guryahooda hortooda iyo nadaafad darrada waxaasoo dhan marka haddaan iska baraarujinno oo nadaafadeeda iyo tad tiima inta loo sameeyo ay dad ku kontaroolaan waxaa yaraanaya cudurka oo waxaa la yidhi cudurka intay maxaan ku dhaha qashinkuu kuu jiru kuu jira haddaa qashinkaa iska fogayso iska gubto cudurka wuu yaraanayaa laakiin haddii gurigaad hortiisa qashinkii iyo biisadii baktiday iyo wixii la tuuray iyo wixii o dhan ay ku hortuuran yihiin waxaa weeye waaa waxaa kugu dhacayo cudur cudur baa kugu dhacayo waxaa weeye marka taana waa qaybta nadaafadda waa wejiga afraad qodobka afraad weeye oo mashaariicdan wejiga labaad ah oo hadduu ilaah yidhaha laba kun toban iyo sideedda noo bilaabanayo wejiga shanaad waa dib heshiisiin dib heshiisiin weeye qodobka shanaad saaad ogsoontihiinbo hadda waxaa adduunka ka jira waad ogtihiin colaado hadda qabiil ah oo qabiil ree hebel iyo ree hebel isu taagan ma jiro laakiin waxaa jira waxyaabo yaryaroo colaadihii hore ay reebeen oo dadka ka dhexeeyo oo uurkuhar iyo waxyaabahaasoo kale ah oo laga yaabo inay laba beelood ka dhexeeyaan ama laba qolo ay ka dhexeeyaan ama laba shaksiba ay ka dhexeeyaan in marka ama laba gruub ay ka dhexeeyaan waxyaabihii ayagaa marka in la tirtiro oo dadka ay isula jaan qaadaan soomaali weyn soomaali weyn la isula jaan qaado waxa loo socdo laba kun iyo labaatanka hadda carada waxaa ka socdo daraad waxay joogeen garbaharey qolo ka socotay habeen hore waxay joogeen xudur habeen ka horreysa waxay joogeen baydhabo kismaayay tegahayaan meelaha magaala madaxdayay tegahayaan waxay aruurinayaan ma la qaban karaa laba kun toban iyo labaatanka laba kun iyo labaatanka ma la qaban karaa cod iyo qof iyo codkiisa waddanka ma laga hergelin karaa kolley way adagta say u qabsoonto laakiin dadka ra'yigooda wuxuu u badnaa waa la qaban karaa waa la qaban karaa buu dadka ra'yigooda u badnaa taa ayadaa marka oo dib u heshiisiinta ah yaa waxaa ka horeeyo dib u heshiisiin yar oo degmo walba ayada ay isu qabanayso degmo walba ayada ay isu qabanayso odayaasheeda culimaa-udiinkeeda haweenkooda dhallinyaradooda maamulkooda inta la isu keeno ay maxaanku idhahdaay dad laga soo xulo ay dadka asagaa dhihi ay dhihi doonaan yaa isu daran meeshaan labadee beelood baa is hayso yay wax ka dhexeeyeen markii lasoo dhiga miiska say haddana u kala adag yihiin loo geli doono hadduu ilaa yidhahdo dib u heshiisiintaasna hadduu ilaa yidhaahdo waa qodobka shanaad oo mashaariicdan wejigeeda labaad ee noo fuli doono hadduu ilaa idmo waxaan leenaha marka sida horey loogu sheegay wakhtigan uu nagu yaryahay haddana waxaan rabnaa in aan meelihii togi iyo middaa kore oo biixireenkao kale lasoo dhagax dhiga hadduu ilaah yidhaahdo waana iswada raacayna ma kala harayno annagoo isku duwan baa waxaa la rabaa shaqo kasta inaan qabsanno hadduu ilaah yidhaahdo haddaan annaga isku xirnaanno oo dad maxaanku idhahdaayo wada shaqaynle aan noqonno wax walba way noo hagaagayn deegaankanagana waa horumarsan karnaa wixii noo dhimanna waa dhammaashtiran karnaa wixii hay-ado kale ay naga caawiyaan ma ahana wixii noo soo haro annagaa iska caawin karno waad ogtihiin hadda buundada weyn weli mashaariic looma helin intaasna brobosalkeedu wuu socday laakiin haddaan annaga ka deegaan ahaan aan isku tashanno annagaa dhisan karno waad aragteen geel mara intuu leegyahay oo roobka markuu xagga ka imaadana maro markii uu barbaha raadsanahayana maro waxa ugu daran oo buundada dhibaateeyeyna waa geela geela waxa soo raaca waa karitooyinka bacaadka soo saaro karitooyinka bacaadka soo saaro bacaadkii oo qoyan bay soo waxaynayaan markay soo waxeeyaan oo kii hore markuu mar biyihiibuu ku daadinaya kii dambe dameerka qoobkiisaa garaacayo waad soo fiirin kartaan idinka buundada waxa raadka ku yaalla dameerka baashi way qoydo markay qoydo alwaaxi wuu jilcayo soomo qoobkiibaa sii garaacayo maanta dhan horey gadaal bay ugu socdaan geelana markuu marahayo laba halaad hadday kugu soo gasho waxaad leeda buundada ama ay webi kula raacda ay kula dhacdaa ina tare hadduu galo ma dhaqdhaqaaqayso oo adiga aad ku jirto laakiin geela saasuu maxaa iyadii o dhan way way lulmaysaa way lulmaysaa markaasay beri kala baxayaan meelihii uu isku hayay alxanka markaasay go-ayaan qaybtii marka alxanka waxaa samaynahay geeli baa jebinahayo qaybtan kale alwaaxdiina waxa dhibaataynaya waa kareetooyinka dameeraha saara oo bacaadka soo bixiyo oo alwaaxi markuu qoyo jilco garaacayo qoob ku garaacayo oo ku fujinahayo waxaa weeye marka waxba yaanan warka sii dheeraynu ila tegin waxaan rabnaa marka maanta inaan furno oon daah furno mashaariicdii wejigii labaad adinkana aad noqotaan dadkii kontaroolahayey oo dadka hadduu ilaa yidhaha shaqadan loo idman doono ku kontarooli doono oo dabageli doono sidii loogu talagalay muu dhisee naqshadaa jiro naqshadaa la keenayaa meel walba naqshadaasaa la rabaa in lagu sameeyo haddii naqshadii markaa laga soo kordhaco waxaa la rabaa in la yidhaha waa laga soo kordhacay qoladaa naqshadii ma buuxinin aan ku wada kontaroolano hadduu ilaah yidhaahdo aad iyo aad baan u mahadsantihin shirkin wuu noo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi